wasiirka maareynta masiibooyinka dowlad deegaanka soomaalida Ethiopia Yaasiin Axmed Yaasiin Sheekh Ibraahim ayaa idaacadda VOA-da uga warramay in xaaladda abaarta deegaanka saameynteeda ay weli ka jirto sagaal gobol iyadoo uu sheegay inay ugu daran yihiin saddex gobol wasiirka ayaa sidoo kale ka warbixiyey qorshe dhowaan bilaaban doona oo dib u dejin rasmi ah loogu sameynayo dadka barakacayaasha ah ee ku xiraysan xerada qoloji wasiirka waxaa waraysigan la yeeshay wariyaha v o e-da ee deegaanka soomaalida ethoobiya maxamed cabdiraxmaan gata walaa xilligan abaaruhu runtii de waa tii abaara adag ay ka dhaceen deegaanka maaragtay muddadii abaaruhu ay ka dhaceen intii ka dambeysay xoogaa roob gugii baa da-ay gugii markaa xoogaa waa lagu yardhafisay laakiin weli dhulkii xaalufkiina kamuuna bi'in meelo badanna biyo yaraan baa ka jirta marka si guud marka la yidhaahdo deegaanka hadda sagaal gobol saameynta abaartu way ka jirtaa labadan gobol ee faafan iyo city iyaga roobkii karantaa ka da-ay marka way fiican yihiin waa tahay maadaama oo tiri sagaal gobol bay hadda ka jirtaa saameynta abaaraha sagaalkaas kuway ugu sii daran gobolada hadda ugu sii daran waxaa weeyaan gobolka nogab oo kale afdheer magaranaysa gobolka daawa meelaha ugu sii dardaran waa meelahaas way qaybo shabeelle ka mid ah meelahaas way meelaha ugu sii daran laakiin si guud markii la yidhaahdo saameyntu dhinac bay dadka ka wada haysaayo waxawey xoolihii dadku inta badan xoolaha ay ku tiirsan yihiin xoolihii waxaweye cadna ma laha caanana ma laha saa darteed dadka xoola dhaqatada ah gobolkii dooni ha joogaan dhinaca saameynta dhinaca gaajada iyo maaragtay inay cunto u baahan yihiin way ka wada saban yihiin sagaalka gobol waa tahay wasiir maalmahan waxaad bilowdeen qorshe dadka barakacyaasha ah ee markaas ku jiray xerada qolaji aad ugu sameynaysaan dejin goobo ka mid a deegaanka ilaa hadda meeqa qoys ayaa dejin loo sameeyey dib udejintu waxay ahayd qorshe soo socday in muddaaba soo socday bay ahayd hadda maalinka dhaweyta dadka aan dejinay axadda aan soo rarnay waxay ahayd sagaashan iyo lix qoys bay ahayd inkastoo qoysas dib ka soo baxay oo liiska marka hore ku jiray ay dib ka yimaadeen iyagana oo tiradu hadda ay dhan tahay boqol iyo shan qoys ay tahay dadkaas waxaa laga soo raray xerada baraka ee qoloji waxaana la geeyey meesha la yidhaha dhurwaale oo degmada qabri bayax hoos timaada wuxuu ahaa barnaamijkii qorshihii u yaalay xukuumadda u yaalay ee ahaa in dadkan dibudejina loo sameeyo nolol waartana loo abuuro marka nidaamkan hadda wuxuu kaga duwan yahay kuwii hore waxaa ka wada shaqaynaya xukuumadda iyo hay-adaha caalamka ayaa ka wada shaqaynaya xukuumaddu waxay qaadanaysaa doorkii ahaa in ay dadkan usoo maaragtay meeshii la dejin lahaa ay usoo diyaariso adeegyadii asaasiga ahaa ee caafimaadka iyo waxbarashada iyo maaragtay inay u diyaariso hay-aduhuna waxay ka caawinayaan sidii nolol waarta loogu abuuri lahaa taas marka hay-adaha hadda i o m baa gacanta ku haysa u n h r baa iyada lafteedu ka qayb qaadanaysa wadamo maalgelinayaa jira mashruucan oo sida switzerland iyo south korea waxaa sidoo kale iyaduna bibelineka ku jirta oo maaragtay mashruuc soo socda sweden ay iyaduna maalgelinayso marka waa mashruuc loogu abuurayo dadka nolol maaragtay waarta loogu abuurayo waa tahay guud ahaan misaad qorshayseen tirada guud ee markaasi qoysaska barakacayaasha ee ku xariisan qoloji ee markaas dibadejinta aad uga samaynaysaan deegaanka tiradooda misee gaari doontaa qorshaha guud waxa weeyaan magaranaysaa dhowrka sane soo socda labada sanee soo socda in ilaa toddoba iyo labaatan kun oo qoys in dib loo celiyo oo maa dibadejin loo sameeyo laakiin sanad walba waxbaa u qorshaysan hadda xafiiska hadda sanadkan kun iyo ilaa kun iyo laba boqol qoysas gaadhaya in aan dibadejin u samaynaa u qorshaysan marka waa nidaam soconayo oo iyadoo lagu dabaqayo nidaamkan nolol waarta u abuuridda ah oo ah istaraatiijiyad maaragtay lagu dhaqmayo bishii may ee sanadkan baa lagu dhawaaqay mar waxay soconaysaa laba kun iyo labaiyo labaatanka ilaa laba kun iyo afar iyo labaatanka ayay soconaysaa marka muddadaa dhexdeeda in dad toddoba iyo labaatan kun oo qoys in la dejiyo haddii alla wasiir adigoo aada u mahadsan dhanka kale waxaa jira dad barakacyaal oo ku sugan goobo ka mid a gobolka city ee markaasi kasoo barakacay abaaraha gobolka ka jiriya colaadda dadkaas iyaga maxaad u haysaan mase jiraan qorshayaal dibadejin lagu sameyo waxay un qorshahoodu wuxuu ka mid yahay un qorshayaashan dibadejinta loogu samaynayo guud ahaan deegaanka barakacyaashiisa loogu samaynayo laakiin iyagu macnihii waxay kaga sii duwan yihiin waxaa jira deegaano cusub oo hadda la abuuray degmooyin cusub oo hadda la abuuray baa jira degmooyinkaas macnihii saludhigidoodii iyo nidaamu samayntoodii iyo qorshayaashoodiibaa hadda socda markii qorshayaasha laga soo faraxasho haddii aan laydmo dadkan waxay noqonaysaa in dib loogu dejiyo dhulkaas in dib loogu dejiyo oo maaragtay qaabkii nolol loogu abuuri lahaa in falowgeed la qabto haddii la yidhaahdo kaasi waxa uu ahaa axmed yaasiin sheekh ibraahim oo ah wasiir ka tirsan maamulka deegaanka soomaalida ethoobiya wuxuu u waramayey wariyaha v o e da maxamed cabdiraxmaan gata